barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duurnimo oo ka imaanaysa laantaad soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kuwii soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha sebtembarna waa toddoba sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo sahre ciidla nuur
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ciyaaraha kala duwan oo uu nooga warbixinayo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya waxyaaba marka waxaa jira kaalin dowladeed ee dowladdu leedahay iyo waxaa jira kaalin xiriirka kubadda cagta uu leeyahay dhulka uu ka dhisayihin goromada dhammaan dowladday hoos yimaada hadday noqonaya dowladdu midda oo federaalka ah ama midda maamul goboleedka waa mas-uuliyad saaran dowladda in ay goromada dhallinyarada u dayactirto mas-uuliyad saaran waa dhallinyarada ku dhaqan magaalada nairobi ayaa sheegay inay haatan inta badan habeenkii ay ciyaaraan ciyaaraha kubadda cagta waxyaabaha arrintaasi suurtogeliyena waxa ay ku sheegeen maalintii dad shaqeeyaan ahanay koos maalintii waa iska xamaalanaa galbiya shaqadeena ka soo baxanaa galabtii marka kasoo baxna waa iska nasanaa habeenkaa kubad marmar umaanaa marna anagaa hooma marna aweyanaana marka kubaddeena ciyaarnaa yaraanteed ilaa haddaa kubadda kusoo dhex jiri sidoo kale heesihii ayaanan ka marayn barnaamijka habin ma hurdoway aday kor joogoy dharar mahar galacad gombaabay helaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodaane ana hobtay hodan anna weli codkaasi shariif cabdalla ayaad dhegaysan doontaan iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
milatariga maraykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka oo labadii toddobaad ee ugu dambeeyey lagu qaaday dalkaasi yemen halkaasi oo lagu bartilmaamaystay koox xiriir la leh ururka alqaacida waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa iyo saddex iyo toban qof war ka soo baxay taliska milatariga ee maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in saddex weerar ah ay ka geysteen dalkaasi yemen kuwaasi oo ka dhacay gobolka la yidhaahdo shabwah intii u dhexaysay afar iyo labaatankii ogost iyo sebtembar afarteedii ugu yaraan toddobaatan qof ayaa la sheegay inay la dhibaataysan yihiin neefta oo ku dheggan aawadeed maanta oo salaaso ah magaalada xalab ee dalkaasi syriya kadib markii ay kooxaha gurmudku sheegeen in dadkaasi loo adeegsaday sunta gaaska ah ee kaaloriinka oo la sheegay inay ciidamada dowladda waddankaasi syriya ay ku rideen kooxda u ololeysa xuquuqda dadka reer siiriya oo fadhigoodu yahay dalka britain ayaa sheegay in diyaarada helikobterka ah ee qumaatiga u kaca ay soo tuureen suntaasi kaaloriinka iyada oo ay la beegsadeen magaalada amaba deegaanka loo yaqaano sukaari oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka waddankaasi kooxdan xuquuqda aadanaha ee dalka syriya u dooda ayaa sheegtay in dhowr jeer ay dhaceen weeraro sidaasi oo kale ah hase ahaatee lama kala caddayn karo waxa ay kaaloriintaasi loo adeegsaday iyo qaabkii ay ahayd dacwadaha ka dhanka ah ciidamada dowladda ee lagu eedeynayo amaba kooxaha kale mucaaradka hubaysan ee kasoo horjeeda ee lagu eedeynayo hubkaasi kiimikalka inay u adeegsadeen dadka rayidka ayaa noqday kuwo soo noqnoqda muddadii shanta sannadood ahayd ee ugu dambeysay
guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya cabdiqani siciid carab ayaa waxa uu gaaray puntland isagoo doonaya in uu ka shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa ciyaaraha kala duwan ee deegaanada puntland gudoomiyaha ayaa sidoo kaleeto qiimeyn doona dhallinyada ka qayb qaadanaysa tartanka horyaalka puntland oo dhowaan furmi doona waryaheena v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siciid carab oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa waxa uu yimi sidii uula socon lahaa tartanka horyaalka kubadda cagta oo ka furmi doona deegaanada puntland cabdiqani siciid carab ayaa ka warramay sida dhallinyarada soomaaliyeed ay u heli lahaayeen tartamays xigxiga kaasoo looga baajinayo tahriibta waxyaaba marka haddaan u nimid waxaa kow ka ah inaan aragno kooxii la diiwaan geliyey tayadooda siday isku abaabulayaan cayaartooda ciyaaraysa heerkooda inaan fiirino garoomada inaan aragno qiimeyn ku sameyno sida ay yihiin shaqada hadda u joogno taas ayaa ugu muhiimsaneed waxaa marka loo socdaa meesha wax ku dhammaanayaan ay tahay in uu furmo sanadkan intuusan dhammaanin horyaal ay ka qayb qaadanayaan sagaalkaas kooxood ayna u wada ciyaari doonaan waxa ay dadka caalamiga u yaqaanaan inay dheelaan cayaaro inay ciyaar ay bixi karta kasoo ciyaari karta gaalkacyo ee boosaas ciyaar u imaan karto halkan oo kale hadda boosaasaan joognaa waxaa ka dhisan naadiyaal labaha ka dhisan hadda sida hadda boosaas oo kaleeto iyo bari in ayaguna ciyaaraan gaalkacyo garoowe qardhay kasoo ciyaaraan horyaalkaas marka insha allahu sanadka intuusan furmin intuusan dhammaanin ayuu bilaabmi doonaa ujeedada aan usoo soconay oo laba kun iyo afar iyo tobankii ilaa iyo waqtigaas aan usoo shaqaynaynana oo seminaarada kala duwan iyo waqti iyo kharashka loo bixiy waxay ahayd in dhallinta ku nool puntland ee dhallinyarada ah ee da-dooda ay kasoo bilaabanaysa lix iyo toban sano ilaa iyo soddon jir inta udhexaysa ay heli karaan wax ay jecel yihiin oo ah ciyaarta kubadda cagta kuna heli karaan goobta uu degan yahay uu ku ciyaari karo in naadiyi ka dhisan yihin meeshii in ciyaartooydii hadda waa aragtay in dhallinyaradii ninka dhallinyarada wuxuu hayaa moral aada u fiican ninkasoo dhallinyarada wuxuu hayaa energy badan haddii ciyaartooygu ama ninka dhallinyarada enerjiga uu hayo ama xirfadda u yaqaano meel uu ku fuliyo uu waayo ama brogram aan loo samayn uu ku fuliyo waxaa laga yaaba inuu iska tahriibo iska baxo waxaa laga yaaba inuu ku fikaro inuu hadda ciyaartooy talent u yahay haddii ciyaari u waayo waxaa laga yaaba inuu fundi iska noqdo uu sar ha dhiso ha dhici karto ama waxaa laga yaaba inuu shaqooyin kale iska galo alcum marka anoo warbixinteyda dulmarka ah soo koobaya xiriirka soon kubadda cagta waxaa ka go-an in horyaalkan sanadka intuusa dhammaan oo weliba aan isleenahay bil ama laba bilood kadib inaan bilaabno marka aan go-aanka aan wada qaadanay annaka iyo wasaaradda la fiiriyo oo runtii n keligan aanan wadi doono wasaaraddii oo dhani isboortiga ee puntland ay gacan naga siin doonto cabdiqani siciid carab ayaa sheegay in garoomada dayacan ay mas-uuliyaddeeda ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah laakiin ay mashaariic lagu dayactirayo ay uga raadin doonaan hay-adda kubadda cagta adduunka ee viva oo ay xidhiirku xubin ka yihiin dhinaca garoomada marka la fiiriyo dalkoo dhan garoomihiis waa dayacan yihiin waana mas-uuliyad dowladeed waaye sababta garoomada dowladda iskale shakhsi ma laha waxaa loo dhisayna in lagu fuliyo xirfadda isboortiga ayna ka faa'idaystaan dhallinyarada sababta loo dhistaasi ahayd waxyaaba marka waxaa jira kaalin dowladeed ee dowladdu leeda iyo waxaa jira kaalin xiriirka kubadda cagta uu leeyahay dhulka uu ka dhisayihiin garoomada dhammaan dowladday hoos yimaada hadday noqonaya dowladdu midda oo federaalka ah ama midda maamul goboleedka kolleyba dowladdu bay hoos yimaada nooc kasta ay tahay waa mas-uuliyad saaran dowladda in ay garoomada dhallinyarada u dayactirto mas-uuliyad saaran waa hadda waxaa soo hadal qaaday garoomada hadda aan aragteen stadio banaadir oo kale waa run xiriirkasaan kubadda cagta ka shaqeeyay laakiin awood intee la-eg ayuu xiriirka u leeyahay inuu soomaaliya oo dhan garoomada wax ka qabto awooddaas xiriirkasaan kubadda cagta ma lahan karo haddii aysan dowlad kabaynin sports caalamku ma dhaqaaqi karo haddaan dowlad kabayn waxaa arkaysa hadda wadamo guulaystay oo koobab qaaday oo meel gaaray waxay ku gaareen saaciidaad ay boqolkiiba toddobaatan ka heleen dowladooda dhowaan puntland waxaa ka furmi doona tartanka horyaalka puntland kaasoo ay ka qayb qaadan doonaan sagaal kooxood oo ka socda deegaanada puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso weli dhinaca ciyaaraha ayaynu ku jirnaaye xaafadda isliya magaalada nayrobina xilliyada habeenkii waxaa lagu arkaa dhallinyaro isugu soo baxay oo ku caweynaya islamarkaana ku madadaalanaya waxyaaba ay ka mid yihiin kubadda cagta wariyaha v o weda khadar maxamuud xareed oo haatan booqday magaalada nairobi ayaa tegay garoomadaasi kubadda cagta ay dhallinyarada soomaalidu ku ciyaaraan xilliyada habeenkii
waxaan ku suganahay waddada kowtobnaad ama street ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi saacaddu waa goor dambe oo tobankii habeennimo ama afar saac oo fiidnimo sidaa u taqaanaan halkan waxaa ku sugan dhallinyaro kala duwan oo jecel ama daneeya ciyaarta kubadda cagta ani magaca cabdullahi cabdi ibraahim waaye ka waran bal dhallinyarada halkan ku ciyaara habeen walba ee xiiseeya banoonta ama kubadda cagta iyo meelaha ay ka kala yimaadaan xilliyada ay ciyaaraan koley soomaali ahaan horta booni aaday u xiseeyaan meel kasta ka imaadaan xaafaddan isli ahaan waxaa waaye dhowr degmaa laga kala imaadaa annaga ahaan tiimkeenna waxaan ka imaana xaafaddan jamistreet marka booni aadan u xiseynaa dhalinyarada xiliyada ciyaaraan xiliyada ka mid ah walaahi qofba saacaduu leeya qaar maqribkii soo galaan qaar cisho kadib galaan qaar lix saac soo galaan ilaa toban saac baynima lagu gaaraa meeshaan Ee, hadda oo kale waa habeen xilli dambe ah maxaa xiliyadan oo kale ay dhalinyarada ku doorteen inay ciyaaraan kolley dadka waxay u wada badan yihiin qaarkood subaxay wada shaqeeyaan qaarna waxaa waaye en, way jeefaan maalintii marka dadka oo maalintii shaqeeyo waxay jecel yihiin inay habeenkii dheelaan dadka oo maalintii shaqeeyana waxaa waaye kuda- kuwa habeenkii jeefaan subaxay boon dheelaan dhinacee ka ciyaarta adiga ciyaarta anika ahaan boona cadi qad ka dhexaan dheelaan goormaa bilowda ciyaarta kubadda cagta wax badanaan ku dhex jiraa
kubadda cagta waa baroni leelo waaye wax kale sport kale ma aqaan kubadda cagta ahayn Ay, meeqa meeqa sana ciyaaraysa adiga Ah, since four years brother Ay, okay sir qaybtee ka ciyaarta aniga utility player afsi mushakal utility player ku celi noo turjin waa utility player marka lagu dhaxo waa dhinac walba ka dhishaa okay sir isdii jiraan Ay, marka xiliyada ciyaarto ya aniga waxaan ciyaar habeenkii subax waa shaqeysaa saaxiib Ay, maxaa ka shaqaysaa ya tukaan leeyaska
bismi illahi raxmaan raxiim horta magacayga waa alfanaan yubezaani wallahi horta aniga maalintii dhan waa maraan jiifay maraan shaqeey waaye marka habeenkii aan jaanis u helaa inaan birooni ciyaaro aadaan ugu faraxsanahay birooni oo ku qanacsanahay Een, ra-iisliin waxaan dhihi lahaa birooniga laga soo qayb galo ilaa toban saac meeshaan ku gaarnaa marka waa kaas bal garoonkan ee, waddada koytobnaad ee xaafadda isliib wuxuu ka mid yahay goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan ee ay ku caweeyaan marka bal xiliyada dhallinyarada ay isu yimaadaan xiliyada ka mid ah wallaahi horta qofba waqtiguu ciyaaraa Een, dadka jaanis ma wada laha laakiin aniga koox ahaanteena waxaan ciyaarnaa habeenkii badanaa Ay, adiga kooxa- Habeenkii aan jecel- kooxda ka tirsanta magaceed bina cali tiim Ay, aan ka tirsanahay marka habeenkii aniga jaanis weesana inta kale waa la shaqeeyaa meeqa sanoo kala ciyaari meeqa sanoo kala ciyaaraysiin ee, Wallaahi- wallaahi aniga wax badanaa biroon ciyaarayay laakiin tiimkan wax badanuu dhisan yahay oo isli ka dhisan yahay laakiin aniga yaraantaa biroon kusoo bilaabay maxaa ku jeclaatay inaad ciyaartid wallaahi kule buluudeedu waa birooni wallaahi waan ku faraxsanahay inaan ciyaaro.
Waa taageertaa.
waa taageeraa aad baa umahadsan tahay magacaaga walaal ani magacayga guuleed yuusuf cali waaye marka ayaa kale soo dhawow barnaamijka dhallinyarada waa ku soo dhowaay maasha allah waan xiiseynaa halkan dhallinyarada isugu yimaada bal ka waran dareenkooda iyo sida ay u ciyaartaan horta dareenkooda hadda aniga iska bilaabay insha allah ani waxaa ahay coach oo ciyaal under 16 ah wataa marka wixii lix iyo toban ka yar dhallinyarada ah.
waxaa lix iyo toban sano ay wada jiraan marka kooxaas magaceedna waa istanbul f c aldhaa marka biyaha dadka waaweynna ayakana kooja wahay waa dad macalimiin isku jiro oo dug- dugsi subaxda dhigaan marka jaanis maxay u helaan inay habeenka dheelaan ay iskuulileeyaan maxaa kaloo qabataa marka laga rabo inaa aad danaysid ciyaarta kubadda cagta marka ana horta waa wiil arday ah iskuulka secondariga dhigtaa marka maalmihii sabdidi iyo axadda ma geemiyaashaasaa dheelna maalmaha kalena toban saac ilaa iyo maqribka laga gaaraya trainingaas uu binaa galaaskee ka tahay secondary form triae Ay. maxaa ku dooratay inaad xilliyada habeenkii ciyaartid horta midda keenays maxaa duruufta subax hore ilaa galabkii dambe maxaa la aadaa iskuulka marka jaanis waxaa helnaa ka bilaabato maqribka ilaa iyo shan saac meelahaas ah jaanis helnaa aad baa umahadsan tahay asalaamu calaykum ay magacaaga walaal jamaal cali warsame ku magac dheer haykel ay ku soo dhawow barnaamijka dhallinyarada Ah, ku dhawaa waana ummadda dhanna u hambalyeynaya ku xiran brogramka meeshaan dhallinyarada badan baa isugu yimaada ka kala yimaada daafaha nairobi haba badnaadaan islii ma kubadda cagteena ku dheelaan micnaha ca- waxyaabo badan oo xaalado badan ay ku jireen waa kaga soo laabteen marka ku- waxaan marba level level ama xaalxaaladay ku sugan tahay markii hore hadda farqi weynaa u dhexeeya dhallinyar reer sportsay noqdeen oo waa furmeen oo da- dad nabadda iyo isdhexgalka aad u xiiseynaya u badan yihiin magacayga waa xuseen cali macalin Ay.
magac dheer xuseen kaney dhallinyarada xaafadda isliya ka mid tahay kooxdee ka tirsan tahay kooxda bincali tiimaa ka tirsanaa ayagaan u dheelaa xiliyadana kala soo gashaan garoonka Waa xiliyadan habeenkan camal aan dheelnaa kubadda hadda habeen goor dambe waaye maalinkii lama ciyaari karo maalintii dad shaqeeyaan ahanay koos maalintii waa iska xamaalanaa galbiyaha shaqadeena kasoo baxanaa galabtii marka kasoo baxno waa iska nasanaa habeenkaa kubad marmar uumaanaa marna anagaa hooma marna aweyanaana Ay.
marka kubaddeena ciyaarnaa meeqa sana ciyaaraysa kubadda cagta yaraantii ilaa haddaa kubadda kusoo dhex jiri Ay.
waan hobigay qof walba balowdu leeya balowdeeda waa kubadda cagta dhallinyaro kaloo badan oo waxaa jirta tahriibta oo badaha ku dhammaada kuwaas maxaa kulu kugu baahan?
waxaan dhihi lahaa ay isku joogaan waddankooda amba waddamadan sida meel walba ay shaqay ka helayaan intay shaqo helayaan waxaan dhihi lahaa inay marna shaqaystaan marna wax bartaan marna kubadda ciyaaraan intay waddan ismaanida waxay ka helayaan ay ogeyn u taariibi lahayn naftooda ku biimeyn lahayn waa hagaag waxay ahaayeen dhallinyaradaasi qaar ku dhaqan magaalada xaafadda isliya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxay waramayeen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka shariif cabdala
abin ma hurdoway aday kor joogoy dharar mahar galla dumbabay kelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya hannan waanagayey hadal macaanehai wadna hadihaleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaayea runtii kuwayo runtii kuwaaye ronayriya makugu helaya hasawaheniweyno hagaagi hoyadii ku dhashayay naga hallayde waan kala habawnea waan kala habawno waan kala habawne ronayriya makugu helaya nafsabay helayoy i hababiyaya mid kaloo laahayaya baan kaga haraya wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya anahad jacaylaya bana hantiyayoy adigaygu howlayo igu hagargalay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya waxaan kala hadlayaa hoy hirarhka dhacdhe cishqabay helayo way maadiga hiligin runtii kuwaashea runtii kuwayo runtii kuwaaye ronayriya makugu helaya habeen ma hurdoway aday kor joogoy dharar mahar gallo dumbabay helayay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya
mid kale oon lahay waan kaaga haray waan hoobtay hodanay riimo kugu helaya waxaa ku luqaynayay fanaanka shariif cabdalla haatana dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan israreebka koobka adduunka loogu soo baxayo ee qaaradda yurub iyo koonfur ameerika ayaa xalay dhacay haddii aynu ku horrayno qaaradda yurub dalka giriiga oo u safray dalka gibraltar waxay ciyaartoodii ku dhammaatay afar gool iyo gool oo giriiga ayaa badiyey biljimkana waxay saddex iyo ibir kaga soo adkaadeen dalka qubrus oo ay marti u ahaayeen bosniya herzegovina oo martigelisay dalka estoniyana waxay ku dhammaatay ciyaartoodii shan gool iyo waxba ah oo dalka estoniya ayaa shan gool laga dhaliyey albeniya oo martigelisay macedoniyana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay laba gool iyo gool switzerland iyo bortugal oo kulmay waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay laba iyo eber oo bortugiiska oo difaacanaya koobka qaramada qaaradda yurub ayaa laga adkaaday hungari oo u safartay faroe irelandna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay eber iyo eber andora oo martigelisay latvia waxaa looga adkaaday gool iyo waxba dalka sweden ayaa martigeliyay dalka netherlands ciyaartoodii waxay ku dhammaatay gool iyo gool barbadhaca bulgariya ee afar iyo saddex waxay kaga adkaatay dalka luxemburg belarus iyo faransiiska oo kulmana waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay eber iyo eber sidoo kale kulmo ka tirsan sreebka koobka adduunka loogu soo baxayo ee qaaradda koonfur ameerika ayaa xalay dhacay dalka beru waxay labiyi hal kaga adkaadeen dalka ekwador baraazil ayaa labiyi hal kaga adkaatay dalka colombiya chile iyo bolivia oo kulmana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah venezuela iyo argentina waxay isla dhaafi waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah urugwa ayaa afar iyo eber waxay ugu awood sheegatay dalka baragway dhinaca waqooyiga amerikana waxaa is arkay guatemala iyo dalka saint vicente and granades ciyaartaasna waxay ku dhammaatay sagaal gool oo guatemala ay dhalisay halka dalka saint vicentena ay dhaliyeen oo keliya saddex gool maraykanka ayaa afar iyo eber wuxuu kaga adkaaday dalka trindad and tobaco jamaica oo martigelisa haiti waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kostarika ayaa saddex iyo hal ugu awood sheegatay dalka banama mexico iyo honduras oo kulma ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah canada ayaa saddex iyo hal kaga adkaatay dalka el salvador dhinaca kale xiriirka kubadda cagta dalka ingiriiska ee f a da ayaa ka tanaasulay qorshe markii hore ay degsadeen oo ahaa in ay koobka adduunka ku guulaystaan ka hor inta aan la gaarin sanadka koobka adduunka ee ka dhacaya dalka qatar ingiriiska ayaa qorshuhur waxa uu ahaa in ugu dambayn sanadkaasi ay hantaan koobka adduunka sida uu horey u dejiyey qorshahani guddoomiyihii hore ee xiriir kubadda cagta ingiriiska greg dyke si kastaba guddoomiyaha cusub ee greg clark ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid aan caqligal ahayn ma doonayo in aan cadaadis saaro ciyaartoodeena oo aynu nidhaahno ilaa iyo ilaa waa inaan ku guulaysanaa koobkaasi ayuu yidhi guddoomiyaha cusub clark ayaa waxa uu sidoo kale cambaareeyey qorshahani oo uu sheegay in markii horeba uu ahaa mid aan wanaagsaneyn ingiriiska ayaa waxa ay ku soo hareen wareegga lix iyo tobanka ah ee koobkii qaramada qaaradda yurub ee dhowaan ka soo dhammaaday dalka faransiiska markii ay ka badiyeen dalka aadka u yar ee iceland taasi oo muujisay in awoodda ingiriisku ee dhinaca kubadda cagta aysan ahayn sida dad badani ay moodaan xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayaana dhegeystayaal ciyaaraha soo jeedinayay zahre ciili nuur ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtigu noo saamaxo bal inay mid ama labo mahadsaned ibraahimow haatan bal aynu noo soo qabtay militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah oo labadii toddobaad ee ugu dambeeyey laga qaadayay dalka yemen halkaasoo lagu bartilmaameedsanayo kooxo la sheegay inay xidhiir la leeyihiin ururka alqaacida weeraradaasina lagu dilay saddex iyo toban qof sidoo kalena warar ka soo baxay taliska militariga maraykanka wuxuu intaasi ku daray in saddex weerar oo ay ka geysteen dalka yemen kuwaasi oo ka dhacay gobolka shabwa intii u dhexaysay ogost afar iyo labaatankeedii ilaa sebtembar tan aynu ku jirno afarteedii inay weeraradaasi dhaceen geesta kalena toddobaatan qof ayaa lagu soo waramayaa in ay la tacaalayaan amaba ay la dhibaataysan yihiin neef qabatow salaasadan maanta ah kadib markii weeraro loo geystay magaalada xalab ee ay ciidamada kasoo horjeeda dowladdu ay ku xooga badan yihiin dadkaasi ayaa la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada ah ee gaar ahaana gaaska loo yaqaano kaaloriinka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay zahra xaasan ah bal dhinacii heesa aan ku noqonno jacayl iyo jabkiis dalmaryar ayaa ku luqaynaya
Thank you.
na barnaamijkii dhallinyarada ee idaacadda duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa codkaasi fanaaniinta dalmaryare iyo fartoon cumar intaanu mar kala kulmaynana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Oh